bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah رbi العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baabun fii karaahiyati xarqi اlcaduwi bالnaar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati xarqi اlcaduwi cadowga gubistiisa nacidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay binnaari dab lagu gubo cadowga marka in dab lagu gubo nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay ibnu xajar marka waxa uu yidhi wamaxallu dalika idaa lam yatacayan اtaxriiqu dariiqan ila alhalabati cala alkufaari xaala alxarbi marka la nacaayo waa haddaan si kale gaalada looga adkaa karin yacni waxaan u jeedaa marka la nacaayo waxay ku xidhan tahay yacni in duruq kale ay jirto haddii duruq kale aanay jirin ilaa in uun dab gaaro gaaladaas maahane si kale aan looga adkaa karin oo dararkooda aan lagu riixi karin markaas haddii dab lagu ridaa dhib ma laha waa bannaan tahay ayb manjaniiq ama wax la mida iyo wixii kale dab iyo la tuuro iyo ah ayb waxyaabihii sidaas oo kale ah fatxulbaariga marka macnahaasuu tilmaamay waxaa kaloo laga soo reebaa oo ay bannaan tahay in dab lagu gubo hadday iyagu dab wax ku gubaan qisaas yacnii qisaas ahaan hadday iyagu dab wax ku gubaan in qofkii dab wax ku guba isagana dab lagu gubo waa bannaan tahay qisaas ahaan marka iyadan in loo reebo waxaana deliil u ah qisadii marka nimankii curaniyiinta ahaa ee nebiga raacigiisa dilay inta madiino bannaankeeda la geeyey ayagoo jiran geela marka halihii sadaqada kaadideeda iyo caaniheeda iyaa la cabsiiyey markay roonaadeen qowsaarkiina waa dileen xoolihiina waa kaxaysteen weliba qowsaarkii waxay u dileen sida riwaayada muslim ay tilmaamayso anas min xadiidi anas musbaar bay intay u kululaysteen ayay indhaha ka geliyeen rasuulkana sidii oo kale ayagana yeelay dabaa lagu kuwaasi marka dab ayaa lagu dilay oo nebigu uu ku dilay riwaayadaas anas oo muslim ku sugan sida ay leedahayna inamaa samla acyunahum liannahum samaluu acyuna aricaa wuxuu nebigu sidaa u yeelay iyagaa saas wax u dilay marka ay qisaas tahayna karaahiyada marka waa laga baxaa ayb waxaa kaloo iyadana marka labadaas xaaladood marka yaa lagaga tegi karaan ayb waxaa iyada saxaabadana marka masaladan way isku khilaafeen oo cali iyo waxay ku tageen iyo rag kale in dab muطlaqan wax lagu cadaabi karo cumar iyo iyo ibnu cabbaasna waxay ku tageen muطlaqan inaan dab wax lagu cadaabi karin qisaas iyo kayrkeedba xataa ninka hadduu dab qof ku rido oo saa ku dilo caadi unbaa loo dilayaa ayay leeyihiin cumar iyo ibnu cabbaas iyagu ayb marka qisaastuna hadda xadiidkeeda waa kaasaa oo xadiidkaasay culummada u deliishadaan marka macaanidaasaa marka xadiidka yaa baabka ku jirta sababka marka loo diidaayo in dab wax lagu ciqaabana waxay tahay ilaahay baa wax ku ciqaaba dab ayb marka waa ka aadab qaadasho ma ayb wixii ilaahay wax ku ciqaabaya adi waxba ha ku ciqaabin ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa mugiiraة bnu cabdiraxmaan alxizaamiy can abi الzinaad whuwa cabdالlahi bn dakwaan qaala xadaanii muxamed bnu xamزة اlأslamiy can abiihi xamزة bnu camrin اlأslami ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali waslm nebiga amarahu amiir ayuu kaga dhigay calaa sariyatin amarahu yacnii amiir buu ka yeelay calaa sariyatin ilaalo ciidan uu markaa diray ee baxaye ilaalo ahaa ayuu amiir uga dhigay qaala waxa uu yidhi fakharajtu fiiha waan baxay marka ilaaladaa baan la baxay oo dhexdeedaan ku baxay wa qaala nebigu waxa uu yidhi in wajadtum haddii aad aragtaan fulaanan hebel haddaad aragtaan fa axriquuhu binnaar dabku guba hebel haddaad aragtaan dabku guba fa wallaytu waan jeestay fanaadaanii waa ii dhawaaqay farajactu ilayhi waan u soo laabtay fa qaala waxa uu yidhi in wajadtum haddii aad aragtaan fulaanan hebel faqtuluuhu dila walaa tuxriquuhu ha gubinnina fainnahu maxaa yeelay laa yucadibu binnaari naar kuma cadaabo ilaa rabbu nnaar dabka rabbigii abuuray unbaa wax ku cadaabo marka yaan dab waxba lagu cadaabina iska dila haddaad aragtaan ayb xadiidkan marka isnaadkiisa xaafidku fatxulbaariga waa ku saxiix yeelay nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim marka waa inaynan bannaanayn in dab wax lagu cadaabo inta dab la shido qof lagu tuuro ma bannaana laakiin waxaa laga soo reebayaa qofku haddii uu sidaas oo kale wax u dilay oo qof u dilay ee loo qisaasayo habkii uu u dilay oo kale in loo dilo imaamuulbukhaarina waa baabaystayoo sidaa macnahaasu waxa uu yidhi baabun idaa xaraqa almushriku almuslima hal yuxaraqu bukhaari marka wuxuu yidhi haddii gaalku uu muslim gubo isaga ma la gubayaa ayuu baabka dhigtay ayb markaasuu xadiidkii curaniyiintuu keenay marka ninkii qowsaarkii intay dileen musbaar ay dabku ay geliyeen indhaha ay kaga ay ka geliyeen xadiidkaasuu keenay taasoo marka kutusaysa inuu bukhaari uu arkay isagu qisaas inay ku bannaan tahay hadday ayagu saas wax yeelaan in la yeeli karo haddaanay laakiin dab iyo wax ku gubin inaan dab lagu gubi karin markaa ayb oo xadiidkan laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar ayaa markaas qaa'im aho taagnaanaya ayb xadiidkaa marka muslim riwaayadiisayna aad ugu caddahayo inamaa samala annabiyu sala allahu calayh ali wasalam acyuna alcuraniyiin liannahum samaluu acyuna alricaa dadka iyagaa saa yeelay qisaas ahaan buu marka nebiguna saa u yeelay calayhi isalaatu wassalaam qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid wqutaybatu wabnu saciid ana alleyfa bna sacdin xadaahum can bukayrin can sulaymaana bni yasaar sulaymaan bnu yasaar waa axadu alfuqahaa'i sabca cadaa bnu yasaar iyo sulaymaan bnu yasaar iyo cabdulmelik bnu yasaar waa isla dhasheen ayb afqahuhum sulaymaan ayb waa yacnii riwaayo iyo markay noqoto werinteedna waxaa ugu badan cataa ibni yasaar ayb can abi hurayrata qaal bacaanaa rasuulu ullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaana diray fii bacin yani ilaa dad uu bixinayey dhexdood ayuuna diray faqaala waxa uu yidhi in wajadtum fulaanan hebel haddaad aragtaan iyo huwa fulaanan hebel fadakara macnaahu yacnii guba markii dambena wuxuu yidhi iska daaya oo dila un keliyaha gubinina fulaankan iyo fulaankan marka riwaayada ibnu isxaaq ayaa lagu magacaabay labada nin midkood labada nin la sheegayo wuxuu ahaa habbaar ibnulaswad habbaar ibnulaswad ayaa la dhihi jiray iyo nin markaa isaga la socday jariimada iyo waxa ay galeen ee ugu darnaydna waxay ahayd markii nebigu uu calayhi salaatu wasalaam gabadhii abulcaas ninkii gabadhiisa qabay dagaalkii bederaa lagu qabtay dadkii waa isfurteenoo marka isagu marka nebiga ballan buu marka u qaaday in la daayo oo markaa yacnii zaynab baa damacday inay dahabkeeda iyo wax ku furato dadkii muslimiintaha marka iska daayeen rasuulkiina marka waa daayey wuxuu kula ballamay laakiin mar dambe jeyshna inuusan soo raacin nebiga ku soo duulaayo gabadhiisa zaynabna inuu soo diri doono oo uu madiine usooku soo diri doono waa intaa qabla intaan la xarimin waayo naagaha gaalada naagaha muslimaadka niman gaalo ah inaynan qabi karin inta aan la xarimin waayo qisada marka ayb ila suuratulmumtaxina iyada taxriimka uu ku yaa asalkiisa uu ahaa suuratulmumtaxinana ma soo degin wakhtigaas sulxulxudaybiya ee meelahaasay soo degtay marka isagoo gaala ayaa markaa nikaaxyadoodii nikaaxyadii hore oo saxdana ahaa ayuu ku qabay marka abulcaas sidiiba uu yeelay markii maka uu tegey zaynab waa soo fasaxay waa soo diray madiine iyo nebiga xaggeeda u soo diray markii uu soo diray ayaa marka nebigu uu laba nin diray inay ka hor tagaan ay soo wadaan kadib marka waxaa dhacday meesha kadib waxay sameeyeen ninkan habbaar iyo nin la socday ayaa ratigii ay saarnayd ayay dureen marka ratigii iyada ay saarnayd ayay waran iyo waxbay saas ugu mudeen waa qunjiyeen markaasuu la buubay waa ka dhacday marka waxay dhicisay marka cunug iyo wax ay markaa uurkiisa lahayd nimankii waxaa sameeyey waay marka habbaar ibnulaswad iyo ninkan markaa nebigu wuxuu yidhi nimankan qabta haddaad aragtaan guba markii dambena wuxuu yidhi maya ee ilaahay unbaad naarta wax ku cadaabee dila un bis gaalo xarbiyiinay ahaayeen ninkan marka habaarku waa dhuuntay ciidankii waa isgaari waayeen waa ka cararay mar dambe marka wuu muslimay isagoo muslima baa marka uu madiine yimid waxna markaa lama yeelin dabcan ayb oo waxay yidhaahdeen ibnu abi najiix baa wuxuu yidhi falam tusibhu sariyatu wa asaabahu اlislaam sariyadii waa gaari waayeenoo nimankii loo diray ma aynan asiibin islaamkiibaa asaga asiibay marka islaamkiibaa ku dhacayo waa muslimay ayb fahaajara markaasuu soo hijrooday ilaahay uma qorin marka nin in la dila oo u qoray alla ma ahayn islaamnimo inuu ku dhintaana loo qoray marka wuu islaamay ninkaa aduu habaarka ayb ka kalena nin isaga la socday buu ahaa labadaa ninay ahayn labada nin marka qaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa huwa alanطaakiyu qaala ahbaranaa abu isxaaq alfazaariy can abi isxaaq الshaybaaniy can ibni sacdin qaala hayru abi saalix waxa uu yidhi can اlxasan bni sacdin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi can abiihi qaal kunnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaan la jirnay fanalaqa lixaajatihi fii safarin safar baan nebiga kula jirnay faindalaqa lixaajatihi xaajadiisii iyo dantiisiiba u baxay yacnii wuu soo xaajo gudanaya fara'aynaa waxaan aragnay buu yidhi markaa xummaratan shimbir macahaa farakhaani macahaa farkhaani laba boojaalood wadato shimbir markaa waxaan aragnay laba boojaal wadato jiwjiw yar wadato fa akhadnaa farkhayhaa labadeedii jiwjiw ayaannu ka qaadnay fa jaa'at alxummaratu shimbirtii baa timid fa jacalad waxay guda gashay tafrushu inay baarbaarayso ilmaheedii ilmaheedii yaryaraa jiwjiwgii inay baarbaaraysay bilowday fa jaaءa الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalama nebigii baa yimid faqaala waxa uu yidhi man fajaca haadihi tani yaa ka argagixiyey biwaladihaa waladkeeda yaa ku argagixiyeyna middaan ilmaheedii yaa ku argagixiyey rudduu waladahaa cunugeeda ilmaheeda u celiya ilayha iyada u celiya ayb marka in laysaga dheeldheela xayawaanka inta ilmahooda la qaato meel kale layska geeyo ama dheeldheel lagu sameeyo maa wax wax dhalay waaye waa ka walwalaysaa argagaxa u qabanayo sida bani aadamkuba ilmihiis hadday ka dhumaan argagax iyo walwal iyo meel laga jiro uusan u garanaynin ayb marka xayawaankii xuquuqdiisa oo la ilaaliyo waana wa ra'aa wuxuu arkay nebiga qaryata namlin deegaan ama degmo ay quraansho deganayd qad xaraqnaahaa aan gubnay meel yacnii markaa quraansho badnaydoo deegaan quraansho u ahayd degmo quraansho u ahayd aan gubnay ayuu arkay nebiga fa qaala waxa uu yidhi man xaraqa haadihi tan yaa gubay qulnaa waxaanu nidhi naxnu annaga qaala waxa uu yidhi innahu laa yenbagii innahu sha'niye laa yenbagii ma habboona an yucadiba binnaari dab inuu ku cadaabo ilaa rabbu naar dabka rabbigii un mooyaane rabbigii rabbiga dabka yacnii rabbiga abuuray unbaa dab wax ku cadaabay ha gubinina meelna ayb waxaa laga qaadanayaa marka xayawaankiina inaysan bannaanayn in la gubo ayb xayawaankii in la gubo inaynan bannaanayn ayb oo qur-aanshadii iyo kuwa la midkaa xadiid waxaa jira bukhaari uu warinaayo nebi nebiyada ilaahay ka mida ayaa wuxuu gubay meel quraansho joogtay quraanshaa qaniintay markaasuu gubay markaasaa loo waxyoodo waxaa la yidhi maxaad uun ugu gaabsan weysay middii adiga markaa yacni ku qaniintay keliya waa loo waxyoodo waxaa la yidhi fahallaa namlatan waaxida war maad hal quraansho keliya tii adiga ku qaniintay keliya maad dishid haddaa wax dilaysid ayb xadiidkaas bay qaar marka waxay ka fahmeen middii isaga qaniintay inuu gubo inay u bannaan tahay laakiin waa ishaaro ayb ishaaradaa keligeedna markaa kuma filna ayb arrintaa deliilsigeedana wuxuu ku xihan yahay sharcu man qablanaa annaga sharci inuu noo yahay iyo in kale bal annaga sharcigeenna waa kan waa la diiday sidaa in wax lagu dab in wax lagu ciqaabo ayb baabun ay haadaa kani marka xadiidkan dhan marka macnihii u baabaystay ayay tilmaamaysaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yakrii daabbatahu daabbadiisa kiraysanaayo calaa nisfi ku kiraysanaya nus aw sahmi ama saami ku qaadanayo yacnii daabaddii uu jihaadka u qaadan lahaayo uu raaci lahaa ee uu fuuli lahaa isticmaali lahaa ayuu kiraysanayaa wuxuu ku kiraysanayaana nis wax u soo baxo nuskood ama saamiga ou helaba isaga ayb taa marka xukunka arrintaa marka maxay tahay bacdi ahlilcilmi baa waxay qabaan iyagoo xadiidkan deliishanayo haddii la yaqaano inay bannaan tahay yacni islaamigu haddaanu majhuul ahayn oo maalan qofka uu yidhaahdo nis ulu oo wax cayimo laakiin wax un baan ku siina hadday tahay mama bannaanay leeyihin ayb masalada marka imaam axmed baa marka wuxuu leeyahay qofka faraska uu qaadanayo inuu nus ku qaato waxa uu soo qhaniimaysanayo nuskood inuu ku kiraysto wuxuu yidhi arjuu an laa yakuuna bihi ba'sun inaysan wax dhibaataa lahayn ayaan rajaynayaa buu yidhi marba hadday caddahay owsaacina waxa uu yidhi maa uraahu ilaa jaa'isan anugu ma u malaynayo illaa inay bannaan tahay maana imaam maaligna arrintaa waa kahan jiray imaamu shaaficina wuxuu yidhi laa yajuusu an yucdiyahu farasan calaa sahmin min alghaniima fain facala falahu ajru mili rakuubihi imaamu shaafici asaga wuxuu leeya wuxuu yidhi waxba haniimo iyo wax lasoo heli doono iyo in wax in la heli doono inaan la heli dooninba aan la ogayn waxba laguma xadaynaye haddii sidaa uu faras uga kiraysta nin uu ku soo jihaatamo haniimo soo helo ninkii faraska lahaa maxaa la siinaana faraskan oo kale muddadii uu la maqnaayo inta ijaar lagu bixiyo ujratulmili baa laga rabaa maahane waxba haniimada ka siina ma laga bixinayo yacnii wax haniimada yacni ku xidhan ma ahan ayb saas isaguna uu sheegay khadaabi intaaba macaalimu sunanka ku sheegay wuxuu yidhi marka qaala xadaanaa isxaaqu bnu ibraahim addimashqiyu abunadr qaala xadaanaa moxamed bnu shucayb qaala ahbaranii abu zurcata yaxya bnu abi camrin ashaybaaniy can camri bni cabdillaahi wahuwa alhamdaaniyu abu isxaaq annahu xadaahu can waailata bni اlasqac qaala waxau yidhi naadaa rasuulu اllahi sala اllahu alayh wali wasalam nebigaa dhawaaqay fii qaswati tabuuk dagaalkii in loo soo baxo ayuu ku dhawaaqay fakharajtu waan baxa ilaa ahlii ehelkaygii baan aaday gurigaygii baan tegey faaqbaltu waan soo laabtay waqad kharaja iyadoo ay baxeen awalu saxaabati rasuulilah sal ll slam dadkii ugu horreeyo saxaabadii baxay oo dagaalkaa iyo duulaankaa kuwii ugu horreeyey u baxay iyagoo ay baxeen ayaan imid fadafiqtu waxaan gudagalay filmadiinati madiina unaadii anoo dhawaaqaya marka oon dhahayo alaa man yaxmilu rajulan war nin yaa xambaaraya oo gaadiid siinayo lahu sahmuhu saamigiisana uu yeelanayo alaa man yaxmilu yaa qaadayo rajulan nin yacnii nafsahu asaa isu jeedo war yaa nin gaadiid siinayo ninka asaa iska wado yaa nin gaadiid siinayo lahu sahmuhu saamiga haniimada uu ka helana yeelanayo isaga qaadanayo ayb fanaadaa waa dhawaaqay shaykhun baa dhawaaqay nin oday oo min alansaari ansaarta ka mida qaala waxa uu yidhi lanaa sahmuhu sahmigiisa annagaa yeelanayno iska leh calaa an naxmilahu baan ku yeelanaynaa inaan qaadno oon rati siinno cuqbatan kaltan ah yacnii rati aan ku kala kaltanno marna annaga aan fuulayno marna uu nala fuulaayo saamigiisana aan qaadanayno wa dacaamuhu dacaamkiisa iyo cuntada uu sahaydiisana macana annagay macayna tahay qultu waxaan idhi nacam anaa ku qaatay waayahay qaala waxa uu yidhi ansaarigii fasir calaa barakati illaahi soco waayahe ilaahay barakadiisa korkeeda adoo ku taagan qaala waxauu yidhi fakharajtu waan baxay maca khayri saaxibin saaxib lala baxo kii uu yacni mid ugu wanaagsan maciisaan la baxay oo yacnii ninkaa nin fiicanuu noqdayoo rafiiq fiican yaan la baxay xataa afaa'a allaahu ilaa xataa intii afaa'a allaahu alla uu fay na soo siiyey calaynaa annaga korkeenna uu ku soo celiyey yacnii haniimo iyo maal uu nagu soo celiyey xataa intii afaa'a allaahu alla uu soo celiyey calaynaa annaga korkayaga uu ku soo celiyey amwaalan maalyaal haniimo fa asaabanii aniga waxaa i asiibay qalaa'isu qaalmo fa asaabanii aniga waxaa i asiibay qalaa'isu qaalmo yacnii qaalinta geela yacnii qalaa'is marka waxaa weyan qaalmo geel ah yaa i asiibtayoon helay fa suqtuhunna waan kaxeeyey xataa ataytuhu ilaa an ninkii ula imid saamigii haniimada waa halaha geela uu soo helay ninkii baan ula imid si aan u siiyo saamigiisa oo u qaato fa kharaja waa baxay faqacada wuxuu fadhiistay calaa xaqiibatin ayb ya muxuusan qoraynin fakharaja calaa xaqiibatin dhan xadiidkan dhan ma idin dhigayo waa gartay taas waa soo socotaa faqacada calaa xaqiibatin buu ku fadhiistay nusakhyada badankood waa qorayaan tan ayb faqacada cawnulmacbuudka xataa waa qoraa nuskhadiisa fakharaja wuu baxay faqacada ninkii ansaariga wuxuu ku fadhiistay calaa xaqiibatin buu ku fadhiistay meesha yacnii kalaha geela meesheeda dambe ayb meeshaa oo qofku marka uu alaabta iyo waxaa gashto uu ku kaydsado ayb wax marka ziyaado oo marka uu ugu talo inuu wax gashto iyo alaabihiisa iyo wixii markaa uu doono inuu dhex gashto iyuu gashtaa ayb meesha marka raxliga gadaashiisaana ayay taallaa oo la dhigaa ayb xaqiibadu marka taasuu ka wadaa min xaqaa'ibi ibilihi geeliisa xaqaa'ibtiisa ka mid ah uma qaala waxa uu yidhi markaa suqhunna soo kaxay buu yidhi ansaarigii baa dhahaya suqhunna halihii balkeena soo kaxay mudbiraatin iyagoo marka yacnii socdo oo daba jeedinaya ayb uma qaala markaa waxa uu yidhi haddana suqhunna soo kaxee muqbilaatin iyagoo soo socdo iyagoo sii socdo iyo iyagoo soo socdaba keen buu yidhi halla arkee fa qaala waxa uu yidhi marka maa araa ninkii ansaariga wuxuu yidhi maa araa anigu ma arkayo ilaa maa araa ma arkayo qalaa'isaka qaalmahaaga ilaa kiraaman inay aad u wanaagsan yihiin maahane qaala waxa uu yidhi innamaa hiya haniimatuka haniimadaadii weeyaan allatii sharadtu laka aan kuu shardiyey haniimadii iyo saamigii aan kuu shardiyey waaye hadda qaaduu yidhi marka qaala ansaarigii waxa uu yidhi khud qaado qalaa'isaka halahaaga qaado yabna akhii adeer fa hayra sahmika saamigaaga waxaan ahayn ayaanu aradnaa annaga doonnay yacnii saami aakhiraan rabnaa waaye iska qaaduu yidhi waxaagan annaga mid aakhiraan rabnaa saamigaagan waxaan ahay inaan awalba rabnay oo inaan wax kaa qaadanna ma aanan rabin saa buu ku yidhi yani marka wuxuu tilmaamayaa inuu leeyahay yani markii horeba ninkan wuxuu u siiyey marka sadaqatan lilaah ayb isaga marka markii uu yidhi saamiga wuxuu moodaayey marka saami aakhire inaanu ahayno saami saami adduunyo inuu yahay buu u malaynayo wixiisiibuu iska keenay markii dambena wuxuu yidhi iska daa mid aakhiroo ka fiicanaan rabnaa kan ayb fa aradnaa waxaanu doonnay hayra sahmika saamigaaga waxaan ahayn saamigaagan adduunyada saami aan ahaynoo aakhiro oo ka fiican baan rabnaaye iska qaada buui marka saxaabada say isu kaalmay jireen iyo khayrka say isu ugu tacaawuni jireen iyo adduunyada say yacnii agtooda wax badan aysan uga ahayn iyo waxaasoo dhan bay tusaysaa iyo macnihii uu u baabaystay oo ah qofku inuu ku kiraysto yacnii gaadiidkiisa uu ku jihaadtamaayo inuu qof ka kirayso karo haniimada dhexdeeda marka baabuurkaaga isiinniya waa ku dagaal tegaa ayb oo gaadiidaan ka dhiganayaa waxaan ku siinayaa marka haniimada aan helo nuskeed rubuceed uludkeed imaam axmed iyo awsaaci waa bannaynayaan imaamu shaafici imaamu maaligna waa kahday imaamu shaaficina wuxuu leeyahy ninkaa ujratulmili baa la siinayaa haniimadana ninkan baa iska dagaalka galay umbaa yeelanaya ayb haniimadiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fil asiiri maxbuuska yuuhaqu la xirxiraayo ayb maa ka horeeya ya xadiidkan isnaadkiisu waa xasan ayb camr bnu cabdillaahi maahan abu isxaaq ma unan ahayna waa saybani alxadrami alximsi cumar bnu khadaab iyo rag badan buu ka wariyey ibnu xibbaan iqaadkiisuu ku sheegay qaala min mashaahiiri culamaaءi اlamsaar cijlina waa tawfiiqiyey rijaasha inta kalena waa muwahaqiin ibnu abi caasimna fi laxaad almahaani buu ku wariyey ayb dariiq kale ayb bayhaqina sidoo kale waa wariyey marka xadiidka ninkaa ku jiro towhiiq cijli iyo ibn xibbaan iyo inkastoo ibn xibbaan towhiiqiisa warar uu ku jiro haddana laakiin jahaalatulxaal xataa haddii raawi marka meeshaa joogo taabici weyn oo cumar ibnualkhadaab iyo wax ka dhigi wax ka yacnii wariyey laa ba'sa yacnii waxa uu markaa warinayo ayb marar badanna marka culimmadu waa tasaamuxay ku sameeyeen jahaalat majhuululxaalka haddii dabaqaatu kibaari taabiciin iyo kale uu ku dhaco ayb laasiyamaa ninkan towfiiq iyo kalena marka waa loo sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fil asiiri maxbuuska yuuhaqu la xirxiraayo halkan iyo baabkan laga bilaabo wuxuu gelayaa maxaabiista ayb fiqhiga yacnii maxaabiista loola dhaqmo waxa gaalada laga qaado oo muslimiinta gacantooda soo galo waa laba nooc haniimadu sideedaba waa laba nooc maxaabiis iyo amwaal labadaa un weeyaan wixii amwaala baabkeeda waa u tegi doonnaa maxaabiista iyaga dadka la qabtaa dhowr nooc waaye kuwo waxaa weeyaan qabashada la qabtaba waxay ku noqdaan iyagu maxaabiis waa ilmaha iyo naagaha dil iyo waxaasna iyaguma galaan oo lama dilo ikhtiyaarka ku jira maxbuuska in la dili karo in la furan karo in wax la yeeli karo ma ku jira ilmaha iyo naagaha wuxuu ku jiraa dadka muqaatiliinta ah muqaatiliin iyo daraari baa loo qaybiya marka daraarida iyaga maxaabiista iska noqonayaan oo yacni waxaan u jeedaa daraarida iyagu waa bimansilati alamwaal oo kale waa maal oo kale sida maalka loo kala qaybsadaa naagaha ilmaha loo kala qaybsadaa amwaal waayo iyaga maxaabiis marka waxaa noqdo muqaatiliinta kuwa diriri karo ayaa maxaabiis noqdo ilmaha iyo naagaha iyagu toos waxaa weeyaan daynan maad diririn maal caadiya waayo dadkaas muslimiinta loo qaybiya oo dagaalka galay ayb amaa muqaatiliinta iyagu dagaalamaya qaangaarada marka la qabto qabashadaas la qabtay wuxuu ku noqonaa asiir asiirku marka axkaamtiisu halkan ka gelay amrul asiir marka yaa iska lena ninka asiirka amarkiisa yaale amiirkaa iska leh aaxaaduljeish kuma tasarufi karo marka la leeyahay waa la dili karaa waa la addoonsan karaa waxbaa lagu fura karaa maxabiis muslimiinta laga haystaa lagu beddelan karaa lacag baa laga qaadi karaayo isfurasho fidaa ikhtiyaarkaas qofka la siiyey waa amiirka waa imaamka ayb fuqahada marka iyagu saasay dhahaan ayb oo aimaam imaamu alxaramayn aljuwayni nihaayat ulmaطlabka wuxuu leeyahay watasarufu fi اlasraa min alumuuri اlkhatiira dadka maxaabiista gacanta lagu dhigoo lagu tasarufaa umuuraha khatarta ah weeyaan walaa yastabiddu bihi اlaaxaadu dadka qof qof qof iskaga tasarufi karo ku yacnii ishaafalatayn karo ma jiro ayb muhadabka shiiraazina waxa uu yidhi wain qatalahu qof jeyshka ka mida hadduu iska dilo ayb yacni alasiira yacnii qof wain qatalahu muslimun qof muslima hadduu asiirkii dilo qabla an yakhtaara alimaamu maa yaraahu amiirka inta uunan doorannin wixii uu ku samayn lahaa ninkan cusira alqaatilu ninkii muslimkae wax dilay waa la tacsiira maxaa loo tacsiiraana liifti'aatihi cala alimaam taladii imaamka lahaayuu boobay oo isaga gaar iskaga tasarufay walaa damaana calayhi laakiin diye iyo damaan lagama rabo liannahu xarbiyun laa amaana lahu awalba xarbiguu ahaa dilkiis waa iska bannaanaa marka awalna qisaasna ma jiro min baabi owlaa muslim gaal looma qisaaso damaan iyo diyana la siin maayo sababtoo ah ninkan xarbi waayo soo ma garanin laakiin maxaa ninkan muslimkaa marka loo tacsiiraya waxaa loo tacsiirayaa wixii amiirka lahaa inuu ku siman la rabay ayuu ka boobay lama ogolo marka taas ayb saasaana fuqahadu marka ay leeyihiin xanafiyada iyo xanaabilada iyo iyo shaaficiyada kulli meesha labaad waxaa weeyaan amrul asraa axkaamta yani axkaamu اlasraa maxaabiista axkaamtooda saddex waxyaabood saddex qowl baa layskugu khilaafay bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin dadka xarbiyiintee dagaalamo haddii la qabto laabudda in la dilo wax kale lama samayn karo waxayna deliil ka dhigteen faimaa tadqafannahum fi اlxarbi fasharid bihim man khalfahum iyo faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum iyo meeshaad ku aragtaan dila iyo adiladaasay qoladaa iyagu ay qabsadeen fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an iyana waaba la nasakhay dheheenoo aayadahaas towbo ku jiraa lagu nasakhay ayay qoladaa iyagu qabaan qataada iyo mujaahid baa sidaa ku tegey bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maya ee lama dili karo waa in la daayaa ayb daliilkuna waxay yidhahdeen fashuddu lwahaaqa markaad qabataan gaalada xarka ku xirxira fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an laba ikhtiyaar unbaa la sheegay inaad maxaabiis kale uga bedelanaysaan ama inaad maal ka qaadanaysaan dil lama sheeginay kuwaan ayaguna dhaheen culimmadan daxaak ayaa sidaa ku tegay jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen laakiin aayaduhu isma nasakhayaane kulligood waxaa weeyaan ikhtiyaar furan wa tii muslimiinta iyo islaamka u maslaxo roonowna yeelaa haddii dilka uu maslaxo roon yahay dilkaa la samaynaa hadday maslaxo roon tahay maxaabiis muslimiinta laga haysta hadday jiraanoo furasho u baahan waa ku furanaa lacag haddii muslimiintu u baahan yihiin lacag buu qaadanayaa tii uu doonuu yeelaa laakiin ikhtiyaarka imaamka la siinaayo ma ahan wax isaga hawadiisa maahana wixii muslimka u roon waxa uu samaynaya qowluljumhuurna sidaa weeyaan waa qowl ibni cabbaas imaam axmed abuu cubayd qowlkaasay ku tageen dhowr marka wuxuu leeyahay khiyaar ilaa shan khiyaaruu leeyahay inuu dilo inuu addoonsado inuu jizye ku fardiyo oo iska daayira sanad walba intaasa bixine mufaadaad dad ka xirxiran inuu yidhaha intaan iiga baddasha keena dadka muslimiinta xirxiran iyo almanu inuu iska daayaba isagoo waxna ka furanin maalna ka qaadanin inuu ugu gallad sheegto waana imaan doonaa xadiidkeeda nebigu inuu damco yacnii inuu iska daayo iyo dadkii maka uu ka qabtayba waa kii yidhi idhabuu fa antum ulaqaa intaaba marka waa u furan tahay marka aayadaha iyo axaadiidta tilmaamayaanna kulligood inay wada bannaan yihiin bay sheegayaan tii maslaxada u badan ayuu qaadanaa baabun fi lasri yuuaq halkan marka wuxuu ka gelayaa marka ninka maxbuuska ah in la xirxiri karo in la xiri karo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu yacni bna salma qaala ahbaranaa moxamed bnu ziyaad qaala samictu abaa hurayrata yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigaan maqlay oo dhahayo cajiba rabbunaa rabbigeen wuxuu la yaabay min qowmin qolo yuqaaduuna ila aljannati jannada loo kaxaynayo fi salaasili iyagoo katiinadaysan dad iyagoo jeebaysan oo katiinaysan jannada loo kaxaynayo ayuu rabbi la yaabay macnaha marka waxaa weeyaan fi salaasilidan marka ay jannada gelayaan ay katiinadaysan yihiin ma aha ay kaanuu fi dunyaa fi salaasil adduunyada markay joogeen oo islaamka la soo gelinayaa katiinad lagu soo geliyey iyagoo xirxiran islaamkii bay arkeen waa barteen waa ku dhaqmeen waa dadaaleen ayb qofka marka waxaa weyaan dad badanoo xooggaas lagu soo islaamiyo dacwada lagu gaarsiiyaa fiicnaaday markii dambe kuwaa weeyaan marka kuwa la sheegaya fi salaasili ay kaanuu fi dunyaa waay macnuhun adduunyaday saa ku ahaayeen marka ibnuljawsi wuxuu leeyahay lamaa kaana huwa sababa aqaama almusababa maqaama sababi ayb marka musababkiibaa sababtii booskeeda la istaajiyey qaar culammada ka midna tafsiir kale keeneenoo meeshan waxay yidhaahdeen muslimiintaaba loo jeedaa waa dad muslimiinoo gaaladu qafaalatay ayagoo xirxiran dhintay aa laga wadaayay dhaheen laakiin macnahaas waa fog yahay yacni baabka siduu hadda u wado iyo sida soo degdegaysa macnahaas waa dad iyagoo gaalaha lasoo qabtay maxaabiis laga dhigay lasoo xirxiray kadibna yacnii iyagu fiicnaaday oo saas jannadii dad ku galay noqday waxaa laga qaadanayaa marka inay bannaan tahay in silsilad lagu xiro maxbuuska maabiista yani maxaabiista qaala xadaanaa cabdullaahi bnu camr bni abi اlxajaaj abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaari qaala xadaanaa moxamed bni isxaaq can yacquuba bni cutba can muslim bni cabdillaahi huwa muslim bni cabdillahi bni xabiib wahuwa majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud can jundub bni makiif qaala bacثa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wslam nebigu wuxuu diray cabdاllahi bni haalibin اleyfiya fii sariyatin buu ku diray maca sariyatin ilaalow yani la diray wa kuntu fiihim ilaaladaabaan ka mid ahaa wa amarahum wuxuu amray an yashunnuu inay ku qaadaan algaarata weerarka calىa bani اlmulawix bani اlmulawix qolada la yidhaha inay weeraraan bilkadiid meesha kadiid la yidhaahna ay ku weeraraan fakharajnaa waan baxnay buu yidhi marka ayb ayb marka wuxuu yidhi marka an yashunnuu inay ku baxaan wuxuu leeyahay khaaabi fashannu اlgaarata macnaahu bahuuha min kuli wajhin dhinac walbay ka firdhiyeen wa aslu shanni asabu shubidi yuqaalu shanantu اlmaaa إida sababtahu saban mutafariqan washinaanu maa tafaraqa min almaa yanii marka wa amarahum wuxuu amray an yashunnuu inay ku shubaan alghaarata weerarka inay ku shubaan yani inay weeraraan umbaa laga wadaa calaa bani lmulawix weerarka ay ku shubaan korkooda bilkadiidi meeshaa kadiid fakhrajnaa waan baxnay xataa idaa kunaa bilkadiidi markaan ahayn laqiinaa waxaanu la kulannay alxaaris bna albarsaa allayfi faahadnaahu waa soo qabannay marka faqaala waxa uu yidhi innamaa ji'tu anugu waan imid uriidu lislaam anoo islaamka rabo war anugu meeshaan markaan imaanaya niyaddayda waxaa ku jirta inaan islaamo oo anoo islaam rabo ayaan imid wainamaa kharajtu ilaa rasuuliillahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaanna u socdoon u soo baxay faqulnaa waxaanu ku nidhi in takun musliman muslim haddaad tahay lam yaduruka ku dhibi maayo lam yaduraka ku dhibi maayo ribaaqunaa innaga xirxirkeenna xariggaan aan kugu taagnay ku dhibi maayo yay leeyihiinayb yowman iyo walaylatan maalin iyo habeen xarigga aan ku xirnay haba kaa dhibi maayo haddaad muslim tahay wain takun hayra daalika haddaadan sidaa ahaynna nastawfiqu minka waa ku hubsanayna annaga fashadadnaahu waanu xirnay fashadadnaahu waanu adkaynay wahaaqan xariggii yaan ku adkaynay marayacni waa xirxirnay markaasaan geynay kaxaynay taxqiiqu marka dhib ma laha laakiin dilku dhibou leeyahay ninka haddii la yidhaaha isagoo sidaan oo kale xaaladdan jooga haddii la dilo dhibay leedahay laakiin markaan yacni qofkaan inta ama la xabiso ama la xiro inta arrinkiisa laga hubsanaayo gaalaysiinna ma ahan dilidna ma aha qofkuna hadda hal maalin iyo yacni habeen wax ku gaaro wax ku gaarayo weyn ma jiro nacam waana macnahaas macnaha ay saxaabada sheegayeen ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo muslim ibnu cabdillaahi ibni khubayb ayaa ku jira aljuhani ibnu khubayb muslim ibnu cabdillahi ibni khubayb aljuhani ayaa ku jiro isagaana riwaayada la gooni noqday sidaasuu daciif ku yahay ayb marka wuxuuna deliil uga dhiga in la xiri karo maxbuuska maxbuuska xiridiisa qur'aankana waa tusaya fashudu اlwaثaaqa faima manan bacdu waima fidaaa qur'aankaaba tusaya qaala xadaثna ciisa bnu xamaad almisriyu waqutaybatu qaala qutaybatu xadaثna اleyf can saciid bni abi saciid أnhu samca abaa hurayrata yaquul abu hurayra dhahayu maqlay bacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm nebigu wuxuu diray khaylan fardo qibala najdin xaggaa iyo najdi buu u diray qolada bani xaniifa fajaءat birajulin nin bay la timid min bani xaniifa qoladaa reer bani xaniifa yuqaalu lahu la yidhaahdo humaamat bnu uhaal sayidu ahli اlyamaama meesha yamaama la yidhaahdo odaygeeda ahaa ayay la yimaadeen farabatuuhu way xidheen bisaariyatin bay ku xidheen tiir min sawaari اlmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah fakharaja ilayhi rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigii baa marka nebigii baa baxay oo ninkaabuu xaggiisii aaday faqaala waxa uu yidhi maadaa cindaka agtaada maxaa ah ayb yaa umaamatu umaamo maada cindaka yaa umaamatu umaamow agtaada maxaa abu yii maxaad haysaa yani qofku marka la waraysanaya maxaad haysaa sidaan u dhahanoo kaleba qaala waxa uu yidhi cindii yaa muxamadu agtayda waxaa ah muxamedow khayrun khayr khayr un baan hayaa in taqtul haddii aad dishid taqtul daa damin in taqtul haddii aad dishid yacni hada rajula ninkan taqtul yacni waxaad dilaysaa marka daa damin dhiig nin u saaxiiba haddaad yacni i disho nin dhiig u saaxiiba oo muhiim ah baad dishay yacni daa damin wuxuu ka wadaa nin dhiiggiisa aan meel cidlaa dhacaynin oo dadkiisu ay u dagaalamayaan oo yacni dad leh yaad dishay ayuu leeyahay wa in tuncim haddaad iska cafisood nicmaysana tuncim calaa shaakirin nin macnaa rag oo abaaldhac aan lahayn oon ku abaaldhacaynin baad u nicmaynaysaa ayb yacni marka sidaa sidaas yuu ku yidhi wain kunta turiidu lmaala haddaad maal rabtidna fasal weydii tucda waa lagu siinayaa minhu maalka maa shi'ta waxaad doonto ayb fatarakahu rasuulu llahi sala اllah ya daa damin daa daa damin yaa badan daa dimmatinna waa waa waa waa qaara u dab u sheego yacni nin magangelya iyo ammaano leh saas unbuu ka wadaa ayb ayb wuxuu leeyahay wayurwaa daa damin daa dammin daa dammin ay daa dimaamin waxurmatin fii qowmihi nin yacnii xurmo u saaxiibaba laakiin daa damin riwaayadaa taasaa yani badan ayb wain tuncim tuncim calaa shaakirin wain kunta turiidu اlmaala fasal tucda minhu maa shiئta fatarakahu rasuulu lahi sal slam nebiga waa iskaga tegay xataa kaana alhadu ilaa berri ay ahaatay xataa kaana alhadu yacnii ilaa berri marka ay timid uma qaala lahu wuxuu ku yidhi maa cindaka yaa humaama faacaada midla hada alkalaam hadalkaanoo kale ku celiyey fatarakahu waa iskaga tegey xataa kaana bacda alhadi fadakara midla dalika faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu waxa uu yidhi aطliquu humaama fura faاndalaqa waa tegey ilaa naklin geedtimireedyo qariibin dhow min almasjidi u dhow faاktasala fiihi waa geedaha dhexdooda ayuu ku soo qubaystay uma dakhala almasjida masaajidkii buu soo galay faqaala ashhadu an laa ilaaha ila اllah وأشhهd أنa محمدا cabdه ورasuuله وsاq الxadيiثa buu kaxeeyey qaala ciisa أhbarana الlayث وqaala daa dimin ayuu yidhi daa dimin macnaheedana daa xurmatin ibnuaثiir iyo sida uu sheegay xadiidka marka fawaa'id badan baa laga qaatay waxaa ka mida fawaa'iddaas in maxbuuska la xiri karo oo ninkan waa la soo qabtay waa la xiray waxaa kaloo laga qaadanayaa maxbuuska in masaajid lagu xiri karo gaal baa ahaaday masaajidka in lagu xiri karo qofka tiirarka masaajidka tiir ka mida in lagu taagi karo lagu xiri karo waxaa kaloo laga qaadanaa qofka mushriga masaajidka inuu soo geli karo intaba culammadu waa u deliishadeen ninkan mushrig buu ahaa masaajidkii baa inta la soo geliyaa lagu xiray qofka marka mushriga masaajidka wuu soo geli karaa bishardi laakiin qof muslim yani waxaan ujeeda qofka mushriga ah masaajidka wuu soo geli karaa laakiin shardi waxaa weeye qof muslima inuu soo geliyo si kale hadduu iska ama in yacni lagu og yahay ama dacwo uu dhegaysanayo ama meesha lagu xiray ama gar ama jizye uu keenay lamidan saas oo kale laakiin si kale masaajidda uu gelaayana ma ahan kuwa yani masjidulxaraamka ma ahan biitifaaqin kaas isaga yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjida alxaraama bacda caamihim haada ayb kaa mooyaane marka masaajidda kale waay wax la sheegayo amaa masjidulxaraamka iyo madiino laftirkeeda maadaama xaram ay tahay wixii ka soo haray waa wax laga hadlayo waxaa kaloo laga qaadanayaa in maxbuuska loo sugi karo arrinkiisa ayb bal intaasoo uu wax xal laga gaaro ayb waxyaabahaas oo dhan baa loo deliishaday qال xdثna mحمد بن cمر الrازي qال xdثna سلمة yعن بن الفضل عن بن إسحاaq qال xdثnي cبdاللahi بن أbي بكر عن يحyى بن cبداللahi بن cبدالرحمن بن سعد بن زuراaرة qaal waxa uu yidhi qudima bالأsاarى مaxaabiistii baa lala soo galay xiina qudima bihim markii lala soo galay وaswdة sawdة بنت زمctna cinda آli cafrا agteeda ay tahay qoladaa yanii aali cafraa ay agtooda ay ahaa ay joogto fii manaaxatihim meesha yacni xeradooda geela ay joogto mabaarikii libil waa manaaxada meelaha geela uu farfariisto calaa cawfin wa mucawidin ibnay cafraa cawf iyo mucawid oo ibnay cafraa ah agtooda qaala waxa uu yidhi wadalika kaagaasina qabla an yudraba calayhina alxijaabu inta aan xijaabka lagu farad yeelin korkooda ayuu ahaa qaala waxa uu yidhi markaa taquulu sawdatu sawda waxay leedahay wallahi baan ku dhaartee innii anigu la cindahum agtoodaan ahaa id utiitu ayb meeshaas muxuu idiin dhigan wallaahi innii la cindahum id id ataytu yacnii lay keenay meesha ama ataytu aan imid faqiila waxaa la yidhi markaa haaulaai marka meeshaabaa la ikeenayoo meeshii nimankaa la keenay maxaabiista faqiila waxaa la yidhi haaulaa'i alusaara kuwaan maxaabiista ah qad utiya bihim waa lala yimid farajactu ilaa beytii gurigaygan u laabtay wa rasuululaahina sala allahu alayh ali wasalam fiihi uu ku dhex jiro ayb waidaa abuu yaziida abuu yaziid suhayl bnu camrin fii naaxiyati alxujrati qolka geeskiisa uu joogo majmuucatun yadaahu labadiisii gacmood laysku geeyey tu laysu geeyey ay tahay ilaa cunuqihi loo geeyey qoortiisa labadiisii gacmood baa inta laysu geeyey ayaa qoortan yacni loo geeyey bixablin xarig layskula geeyey uma dakara alxadiid maxalushaahidka intaan dambe waay marka labadii gacmood baa la xiray qoortii baa lagu xiray marka xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb ayb ibnu isxaaqaa ku jira isaguna qad saraxa bitaxdiid taxdiid buu caddeeyey wa qowluhu fi sanad ibnu sacd ibni zuraara tahdiibulkamaalka wuxuu yidhi ibnu ascad ayb xadiidkan marka duruq kalena waa ku yimid fara badan ayb ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahumaa cawf iyo mucawid qatalaa waxay dileen abaajahlin abujahl wa kaana imtadabaa ilayhi wa kaanaa waxay ahaayeen imtadabaa inay usoo yacnii baxeen lahu isaga usoo baxeen xaggiisa walam yacrifaahu ma aynan garanaynin cabdiraxmaan bin cawf baa tusay wa qutilaa yowma badrin waxaa la dilay iyaguna maalintii beder hadalkan marka uu leey labada nin mucawid yacnii mucawid iyo iyo cawf ayaa abujahal dileen abujahal labada dishay ee ibnay cafraa waa mucaad iyo mucawid mucaad iyo mucawid weeyaan ayb bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin dukira mucaad bnu camr bni jamuux ayaa la sheegay laakiin cawfkan marka dadkii abujahl waa dileen la yidhi laguma tilmaamin ma lagu darin ayb hooyadoodaana cafraa la dhihi jiray ayb cawf iyo mucawid labadooda yowma badrin waa dhinteen iyagway dhinteen maalintaa ama mucaad ibnulaiir usdulqaabaha wuxuu yidhi shahida badran huwa wa akhuuhu cawf wamucawidun ibna cafraa waqutila cawfun wamucawidun bibadrin wasalima mucaadun fashahida uxudan walkhandaq walmashaahida kulahaa aduu siyaabo badani uga kala hadleen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lasiiri maxbuuska yunaalu minhu la gaaraayo wayudrabu la garaacayo maxbuuskii marka in la garaaco la tumo ama la handado taa xugunkeeda haddana qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma can haabitin can anasin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga nadaba asxaabahu asxaabtiisiibuu markaa yanii u yeedhay faاndalaquu ilaa badrin yanii jihaadkiibuu ku tirtirsiyey ku booriyey faاndalaquu ilaa badrin beder bay u soo baxeen faidaa hum waaba iyagoo birawaaya qurayshin dadkii buu nebigu madiine ka soo bixiyey beder bay imaadeen wixii markaa diyaar ahaa faidaa hum waaba iyaga oo birawaaya qurayshin quraysh yacnii kuwo u aroorayey dad yacnii aroor ah oo quraysh biyo u dhaaminaya yay ku soo baxeen fiiha cabdun addoon uu ku jiro aswadu madow libani lxajaaj u sugnaaday dad markaa biyo dhaamin quraysh ciidankii quraysh biyo u soo dhaaminaya yay ka kor dhaceen kadiyey nin baa marka addoon baa ku jira madow oo libani lxajaaj u sugnaa fa akhadahu asxaabu rasuulillahi sal l slam asxaabtii nebiga way qabteen ninkaa ayaa qabteen fa jacaluu waxay gudagaleen yas'aluunahu inay su'aalayaan ayna abuu sufyaan abuu sufyaan aawey abuu sufyaan marka waa tii beder sababka loo baxay ee ahayd abuu sufyaan in safarka yacni loo gala jidka ayb marka saxaabadii marka abuu sufyaan war quraysh inay soo baxdana waa la maqlay iyagu waxay jeclaa lahaayeen marka abuu sufyaan abuu sufyaan in meelaha uu ka dhow yahay afartan nin bay ahaayeen abuu sufyaan dadka la socday ayaguna saddex boqol waaye cagta mariyay isdhahayeen iyadaa fudud waid yacidukumullahu ixda daa'ifatayni annahaa lakum watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum abuu sufyaanna marka safarkiina waa xeebtou mariyey qurayshna marka waa soo baxday iyadoo ballan la'aanay ku soo baxday iyagoon marka ballamin oon dagaal iyo waxaa hawshiis lagu jirin ballantiis yaa ilaahay iska hor keenay qurayshoo iyadana dagaal badan oo yacnii ciil qabto kun nin meelahaas ah iyo saxaabadiioo aan dagaal ku soo talagelin badan oo saddex boqol iyo dhowr ah ayb marka saxaabadu waxay iska jeclaayeen niyada ka jeclaayeen abuu sufyaan in yanii ay ahaato fa yaquulu marka addoonka wuxuu dhahayaa wallaahi baan ku dhaartay maa lii bishayin anugu waxba ima maali ani iima sugnaanin bishayin waxba iguma sugnaanin min amrihi amarkasu abuu sufyaan xaal uu ka mid yahay cilmun cilmi shayga oo min amrihi amarka abuu sufyaan ah cilmun iigama sugnaanin wax cilmi ah yacnii anu abuu sufyaan iyo owrtiisii kama warqabo ma ogi walaakin haadihi tani qurayshun quraysh waay qad jaa'at fiihim waa yimaadeen qad jaa'ad way timid fiihim abujahlin baa ku jiro wa cutbatu wa shaybatu ibnaha rabiica wa umayatu bnu khalaf ayaa ku jiraan faidaa qaala lahum daalika markuu sidaa ku yihaa qurayshi waatan oo nimankaas baa ku jira darabuuhu waa garaacayeen fayaquulu wuxuu dhahayaa addoonka dacuunii dacuunii war idaaye idaaye ukhbirkum waa idiin sheegayaay faidaa tarakuuhu hadday ka tagaanna qaala wuxuu dhahayaa wallaahi maa lii biabi sufyaan cilmun abuu sufyaan aan wax cilmi umahaayo ayb markay garaacista ka badiyaan laa abuu sufyaan in laga hadlay rabaane garaaciddii markay ka badiyaanna uu naftiisiiba ku cabsaday wuxuu leeyahy war abuu sufyaan waa ogahay waa ogahay markaasay ka joojinayaan markay marka ka joojiyaan walaakin hadihi qurayshun buu dhahaya qad aqbalat fiihim abu jahl wacuطbatu washaybatu ibna rabiica wa umayatu bnu khalf qad aqbaluu wاnabiyu salى اllahu عalيh ali waslm nebiguna yusalii uu tukanayo wahuwa yasmacu dalika ou maqlayo falama اnsarafa markuu salaaddii ka gadoomay qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye inakum idinku latadribuunahu waad garaacaysaan idaa sadaqakum hadduu run idiin sheego watadacuunahu waad ka tegaysaan idaa kadabakum been hadduu idiin sheego ayb hadduu run idiin sheegana waad tumaysaan abuu sufyaan ille ninkan war uma haayo waa sax quraysh uu og yahay oo dhaan u yahay haddii marka been uu idiin sheegana waad daynaysaan ayb haadihi qurayshun tani waa quraysh qad aqbalat ay soo qaabishay litamnaca abaa sufyaan say abuu sufyaan u difaacdo qaala anas marka maxalushaahidkiis waxaa weeyaan isagoo dalkan nebigu garaacistaas yacnii maxaad u garaacaysaan ma dhihin kaannahaa marka taqriir waaye waxayna tusaysaa maxbuuska in la tumi karo si markaa hadal iyo looga dhaliyo ibnuulqayimna aaduu u sheegaa zaadkana meelo waa ku sheegaa iyo in la guulguuli karo weliba ayb war laga dhalin karo siiradana waa ku badan yahay ibnuulqayima zaadka meelo badan buu ku baraarujiyey zaadulmacaadka maxaa yaele nebigu ma dhihin dilku waa xaaraan maxaa u dilaysaan ma dhihin laakiin hadal kale meel kaleu ka galay qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi haada kani masracu fulaanin hadan hebel meesha lagu makaanu lagadkiisa waay meesha la dhigi doono hadan berri hebel meesha la dhigaa berri waa meeshaan oo wadaca yadahu cala alardi gacantiisu dhulka saaraya wa haada masracu fulaanin hebel meesha la dhigayo weeyaan kana hadan berri wa wadaca yadahu cala alardi buu saaray whada masracu fulaanin hadan wawadaca yadahu cala alardi faqaala waladii nafsii biyadihi maa jaawaza axadun qof ma gudbin oo minhum dadkaa ka mida can mowdici yadi rasuulillahi sal l slam nebiga gacantiisa meeshii uu dhigay nin dhaafay ma jirin intii uu hebelkii uu yidhi meeshii uu farta ugu fiiqay ayuu ma dhaafin halkaa buu ku dhintay faamara bihim rasuulu llahi sal slam nebigu wou amray faukhida biarjulihim luguhoodii baa la qabtay fa suxibuu waa la jiiday fa ulquu fii qaliibi badrin goof marka markaa ceel gorof ah oo biyuhu ka dhammaadeenoo biyihii ka gureen ayaa lagu tuwo ayaa la geliyey ayb fa ulquu fii qaliibi badrin ceel gorof oo beder ku yaalla ayaa lagu tuuray nimankaa la dhigay waa kaa markaa nebigu markaa ku uu yidhi yaa fulaan yaa fulaan yaa fulaan wixii ilaahay idiin yaboohay ma hesheen aniga wux ilaahay ii ballan qaaday waa helay oo cumar uu yidhi rasuulka ilaah dad dhintay miyaad la hadlaysaa nebiguna uu yidhi idinka kama maqal badnidiin ayb laakiin ma ajiibayaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fil asiiri maxbuuska yukrahu lagu qasbaayo cala alislaami islaamka ayb maxbuuska marka islaamnimada ma lagu qasbi karaa ayb taasuu halkan ka sheegaya marka qال xadثna mحamed بن cmr بn عaliي الmqdmy qal xadثna أشcث بn cabdالlaahi yعni الsijistاniya xaaw xadثna بن baشhاari qal xadثna بن أbi cadي whada lفظه ay lفظ بn أbi cadي xaaw xadثna الxasن بن عalي whuوa الxulwaniي qal xadثna وhb بن jrيir عan شhucbaةa عan أbi bشhr عan سacيid بn jubayri عan iبn cabaasi qaal kanat اlmarأaة haweenayda waxay ahayd takuunu inay ahaanaysay miqlaatan mid dhiciso oo welad ilmo aysan u noolaanin haweenayda ansaarta waxay ahayd inay dhicinayso fatajcalu calaa nafsihaa nafsadeeda korkeeday waxay yeelaysay marka nadar in caasha lahaa waladun cunug hadduu u noolaado an tuhawidahu inay yahuudi ka dhigto xoogaa waxay islaaheen iyagu mushrikiinay markaa ahaayeen diin ma soo gaarin kuwaanaa idin dhaamay islaaheen marka xoogaa iyagu kitaabba iyo nebiyaal iyo ka sheesheekeeya iyo waxaa ma yaqaanaanba marka inay sidaa ka dhigto falamaa ujliyat banunai marka dad ilmo badan baa saa uga yahuudoobay marka falamaa ujliyat banunadiir reer bani nadiir markii la qixiyey ijlaa waa qixin falamaa ujliyat markii la qixiyey banunadiir kaana fiihim dhexdooda waxaa ahaa min abnaa'i alansaar ansaartii ilmahoodii baa dhexdooda yaa ka mid ahay ku dhex jiray faqaaluu ansaartii waxay yidhaahdeen laa nadacu abnaa'anaa wiilasheenna ka tegi mayna annaka oo islaamkaan ku dirqinaynaa ma siinayna ma ka yeelayna faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey laa ikraaha fiddiini laa ikraaha dirqin fiddiini diinka dhexdiisa ma ahan qad tabayana rushdu min alghayi hanuunkii wou ka caddaaday baadidii waa la ysku qasbaaya ma aha ayb marka meeshan macnuhu marka waxaa weeyaan qabla albicta dadkii carabta ahaa ee iyagu yahuudoobay ama nasaaro noqday waa loo tixgelinaa nasaaranimadooda iyo yahuudnimadooda ayb walidaalika nebiga waa kii waa jizyo wuxuu ka qaaday nasaara taqlib taqlibna carabay ahaayeen waana kirishtaannimadan asal uma ahayn ayb ayb laakiin qofka muslimka ah hadduu nasraani noqdo nasraani waayo maa la leeyahayn maya murtad waayaa la dhaha kara xugun kalou qaadanayaa man badala diinahu faqtuluuhu laakiin ninkii isagu asal ahaanba nasaaranimada yacnii iska galay oo yacnii qabla yacnii galay waxaan ujeedaa bacda tabdiilba ha ahaatee yacnii islaamnimo aynan ugu horraynin mushriknimo ay ugu horrayso nasraana nasaara noqdo mushrik iyo nasraani nasraani baaba roomba ayb marka si loo fiiriyo kuwan marka yahuudnimadoodii waa sugnaatay waa iska sugan tahay iyaga marka inay doortaan oy diinta islaamaan maahane dirqis waxba mataraya macnuhu marka sidaas u yahay aayaddan marka dad mujrimiina si qaldan u fasiro ayb oo waxay yidhaahdaan laa ikraaha fi ddiini ninkii diinta islaamka ka baxoo gaal noqdo nasraani noqdo waxba la yeelaya male diinta ikraah ma leh laa ikraaha fi ddiini baa ilaahay yidhi ayb de ilaahayna wuxuu leeyay mnbnebiguna wuxuu leey man badala diinahu faqtuluuhu saxaabadiina waa ku dhaqmeen oo mucaad baa wuxuu arkay abuu muusa nin xirxiran markaasaa abuu muusa alashcari uu yidhi iska jooga fadhiiso markaasu wuxuu yidhi ninkan xirxiran waa maxay ninkan waxaa la yidhi doraad shalay buu islaamay yahuudi buu ah shalow islaamay maantuu diinta ka baxa markaasuu wuxuu yidhi laa ajlisu ma fadhiisanayo xataa yuqtala ilaa laga dilo ninkan marka yacnii waxaana la yeelaa waxay tahay daruuriyaadka shanta ee diinta ugu horraysaa la ilaalina ayaa lagu ilaalinaa arrintaan haddii kale maxaa yeelay haddii la yidhaha nin walbow xor baa tahay diinta haddaad doonto ka bax berri soo gal berri damba gal berri damba ku soo laaba haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in diinku ou lacab noqdo siyaanatan liddiin ayaa murtadka iyo gaalka asliga isku mid aynan u ahayn murtadka marka waa la dilaa bacd alistitaaba dabcan markii laga towba dalbo hadduu diinta ku soo laabto waa waa caadi hadduunan soo laabanin maya uu yidhaahdo waa la dilaa aayaddanna taas shaqo kuma laha macnaha shaqo kuma laha aayaddan marka nin gaal asli ah yay aayaddan ka warramaysaa ee isagu markaa ama jizye laga qaaday mar haddii jizyada uu bixinayo ilaa ilaa islaam noqo ma la dhahayo jizyada unbaa laga guranaya isagaa iska islaama hadduu rabo markuu islaamana waa laga joojinaya jizyada ilaa nin muslima jizye lagama qaadan ayb qola kalena aayaddan waxay yidhahdeen laa ikraaha fi ddiin waxaa laga qaadanaya jihaad dalab la yidhaha inuusan jirinba jihaadka diintu ka warrantoo dhan waa wada difaac bis ayb muslimku bis waa isdifaaca keliya haddii marka difaaciisaas uu u xasilo meel kale oo uu u aadi karo dagaal ama jihaad ma jirto oo dhulalka yacni marka gaalada yacni jihaad looma teegi karo jihaadu dalab wax la yidhaha ma jiray dhehen iyaduna ma sax maaha aayaddan hadday macnaheedu sidaa ay tahay nebiga uma duuleen yacnii ruum iyo meelahaas yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaarina waa timid jihaadku aayaddii hadda aan soo dhaafnayna waay xadiidkii hadda aan soo dhaafnay yani cajiba rabbunaa min qowmin yadkhuluuna aljannata yuqaaduuna fi salaasil yani jihaadku jihaadka dalabiga waa nooc dacwo ah haddii aan la samayn lahaynna dacwadu maba gaarteenba dhulka ay gaarto dhan saxiix waa jirtaa meelaha qaarkood inaan jihaad lagu furanin oo muslimku dabci wanaagooda iyo khayr fara badan ixsaankooda iyo diintu inay ku gaartay laakiin meel walba saas ma aha waaqicaasna lagama dhigi kara marka qaacido sharciga lagama dhigi karo jihaadku dalab iyo wuxuu leeyahay iyo difaac labadaba muslimiintu haddaan dhulna laga haysanin jihaad baa waajib ku ah weli fardu kifaaya ku ah oo middaa markaa aayadda ay ka qaateen walaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan ow maratayni kutubaha fiqigana waxay yidhaahdaan sanadkiiba mar ugu yaraan ilaa waxaa dib loo dhigi karaa inay daruura keento maahan hadday daruura keento dib waa laysaga dhigi karaa nebigaba toban sano heshiisuu saxeexay toban sano inaan dagaal la qaadin waa maslaxo taas waa bannaan tahay laakiin in taa waa la gartay laakiin in la yidhaha bataatanba ma jiro wax dalab la yidhaha wax jira maahanayb haddii marka dowlado ay sidaas saxeexaanna waxaa weeyaan shardi aan waafaqsanayn shardigii ilaahay haddii kitaabka alle iyo sunnada nebiga aan waafaqsanayn waay waa baatil waxna kama jiraan ayb haddii markaa laga baxo shardigaas waqhti awood la heloo kale laga baxo cahdi la buriyey ma noqonayo hadday ku dhisan tahay awalba yacnii weligeed bayaan dagaal la qaadin hadday ku dhisan tahay labadaa qolo marka aayadahan marka dad badanoo marka mufsidiina aayaddan si aad foolxun u fasiran ayb aan sax ahayn baabu marka macnihii hadda u baabaystay waxaa weeyaan inaan lagu qasbin islaamnimada marka qofku yacnii inshiraaxu sadri un inuu ku soo gala maahane si kale ma leh haddii isagu marka inta lasoo qabto xoog yacnii lagu keeno uu iska islaamo dabcan marka taa iyada horaan usoo xadiidkii horaa sheegay waa bannaan tahay baabu qatli اlcasiiri ayb aayaddan marka laa ikraha fi diinina aaya muxkama waa iyada laakiin waa min alcaami اlmaqsuus waa caam oo takhsiis galay oo aayaddan marka waxaa laga soo reebay ahlu kitaabka ay islaamka laguma qasbayo jizye haddii laga qaado kuwa kale laakiin oo la qasbaya bal yuqaruuna calaa diinihim ida badaluu اljizyata carabta laakiin iyada see leelaa la qasba ima alislaam iyo ima haddii marka lala dagaalayo ama islaam ama waxaa laga ama yacni waxaa weeyaan dagaal baabu qatli اlasiiri maxbuuska dilkiisa xukunka caddayntiisa walaa yucradu calayhi اlislaam aan islaamka loo bandhigaynin qofka maxbuuska iyadoo wax islaaman loo bandhigin ma la dili karaa dabcan waa nin xarbi ah qole xarbiyiinoo lala dagaalay oo diinta hore u gaartay nin baa la soo qabsaday maxbuus waa imaamkii marka ma iska dili karaa isagoon waxba aan u bandhigin diinta qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa axmed bnu اlmufadal qaala xadaanaa asbaaq bnu nasr qaala zacma sudiyu zacma bimacnaa hadda waxaa weeyaan ahbara camal can muscab bni sacdin can sacdin qaal lama kaana yowmu fatxi maka maalintii fatxu maka markay ahayd ammana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu ammaan siiyey annaasa dadkiibuu ammaan geliyey ilaa arbacata nafarin afar qof maahane wa sammaahum waana magacaabay wabnu abi sarxi iyo wabnu abi sarxin waa magacaabay ibnu abi sarxi baa ku jira dadkaa ibnu abi sarxi marka cuhmaanu bnu cafaan ayuu la nuugay walaalkiis xaggan yaa waa soo socotaa qisat limra'atayn waa imaan doontaa wasammaahum wabnu abi sarxin waa magacaabay dadka ibnu abi sarxina waa ku jiray ibnu abi sarxin marka cuhmaan ibnu cafaan ayuu la nuugay naas walaalkiis oo wuxuu ahaa xagga yani nuugmada ayb marka fadakara alxadiida intuu madiino tegey oo islaamay oo waxyiga iyo wax qori jiray oo heerkaa gaaray ayuu haddana iska ridooday uu laabtay fadakara alxadiida buu sheegay qaala waxa uu yidhi waama bnu abi sarxin ibnu abi sarx fainahu ikhtaba'a cinda cuثmaan bni cafaan cuثmaan agtiisuu isku qariyey falamaa dacaa rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalama nebigu markuu u yeehay annaasa dadkii ila albeycati bayca oo ugu yeehay inay la mubaayacoodaan jaaءa bihi waa la yimid cusmaan baa la yimid xataa awqafahu calaa rasuulilahi sal slam ilaa nebiga uu soo kor istaajiyey faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow baayic cabdallaahi ninkan la mubaayaco yacni wuu islaamayaay farafaca ra'sahu nebiga madaxiisii buu kor yeelay fanadara ilayhi alaaan saddex jeer buu saa u fiiriyey saa u fiiriyey saa u fiiriyey kullu daalika intaasoo dhanna ya'baa calayhi oo nebigu uu diidaayo maxalushaahid marka halkaan wa iyadoon islaamkiiba loo bandhigin baa la dili karaa le nebigu waa aamusay islaamnimadii waa ka iyadoo la leeyahay la mubaayaco iyo shib iska yiri intaa marka nebigu wuxuu yidhi wax dila buu rabay markaayb fabaayacahu bacda alaain saddex jeer markuu fiirfiiriyey ka bacdi dadkiina aysan fahmin wax u kacayana aanay jirin buu nebiga iskala la mubaayacooday uma aqbala calaa asxaabihi asxaabtiisuu ku jeestay faqaala waxauu yidhi amaa kaana fiikum rajulun war dhexdiinna miyousan ahaanin nin rajulun nin rashiidun wax fahmaayo yaquumu ilaa haadaa midkan u istaago xaysu ra'aanii markuu i arkay kafaftu yaddii gacanteeda inaan ka laabtay can baycatihi baycadiisa xaggeeda aan ka laabay gacanteeda fayaqtulahu markaa dila miyaanu jirin yacni yacnii nin caqli leh oo wax fahmo oo markuu arkay gacantayda ninkan inaan saddex jeerba ka laabtay nin u soo istaagoo dilo maxaa loo heli waayey fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa nadri ma aanan garanaynin yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maa nadri ma aanan garanin maa fii nafsika nafsaddaada wax ku jira waxa aad damacsanayd ma aanan fahmin annaka alaa owmaata ilaynaa maad noo ishaartid bicaynika ishaada un ishaada un maad xoogaa un noogu ishaartid bis un annagaa dili lahayn qaala waxa uu yidhi innahu sha'niya laa yenbagii ma habboona linabiyi nebi uma habboona an takuuna lahu khaa'inatu اlacyun il wax khiyaanayso inuu yeesho nebi uma habboona iljabis iyo yanii waxaas nebi uma habboona waa iska aamusay haddaad ifahmi lahaydeen waa sidii la rabay hadday dhan ifahminoo ninkii uu islaamay bis waayo marka taabasho ma jirta markaa ka bacdi islaamnimada marka waba waa lagu badbaadaa marka iyadayb ninkan marka ibnu abi sarxi nin ridoobay buu ahaa waxay culummada marka ka qaataan qofka yacni kufriga zaa'idkaa la yimaado yanii gaalnimadu inay tahay yanii gaalnimo iska asli ah iyo kufri yacnii aan mujarad ulkufri keliya aan ahayn iidaa uu la socdo kufrigu haddii uu dhib la socdo kufriga marka iidaa la socdo waxaa ka mid a yacni ninkii diintiibuu ka baxay iidaa'na waa ku daray muslimkiibuu jid u taagan yahay ayb naagihiibuu iska kufsanayaa muslimaadka ahaa islaamkiibuuba caynayaa halkaasuu marka gabay iskala fariisteen islaamka caydiisa la fadhiyaa waxbaa la weheliya gaalnimadiisii iyo ziyaado wataa ninkan la mid ma ahan gaalkan kale caadiga isagoo xataa yacnii sida hadda ninkan ibnu abi sarxi ku dhacday oo kale yaa ku dhacaysa iyo labada naagee soo socoto nebigay cay jireen marka cayda rasuulka iyo kufri ziyaada a waa waxyaabahaas ayb marka waxaa laga qaadanaa marka isagoon wax islaama loo bandhigin kuwaanoo kale in ladili haddii la dilo inaynan dhib lahayn way bannaantahay ayb qaala abu daawuud marka cumaan waxaa shiicada marka waa ku caayaan waxyaabahan iyo khawaarijta iyo cumaan arrintaanay ku caynayaan cumaan marka wax caaya ma leh khaladna ma gelinoo hadduu khalad geli lahaa nebigaa u sheegi lahaa calayh isalaatu wasalaam ninkan marka nin qaraabo la-ohu ahaa islaamnimadii iyo bog cusub inuu u furmow la jeclaaday ayb nebiguna marka dilkiisii hadda ilaahay baa ka bixiyeyba mar hadday sidan dhacdo islaamay islaamnimadiisiina marka waa fiicnaatay ka bacdi marka wax baasoo kale marka cumaan wax dembiya uu ku leeyahay ma laha qaala abu daawuud kaana cabdullaahi wuxuu ahaa akhaa cumaana min alradaacati walaalkiis xagga nuugmada walaal ugu abu ah wa kaana alwaliid bnu cuqba alwaliid bnu cuqbata bni abi mucaydna akhaa cumaan buu ahaa liummihi walaal ku hooya abuu ahaa waliidkan marka isaguna nin khamriga iyo waxbuu cabay kuufo iyo madax ka ah intuu khamri ka dhergay subaxii ayuu dadkii tujiyey afar ragco buu salaaddii subax tujiyey markaasuu wuxuu yidhi ma idiin kordhiyaa buui ku daraa buui markaasay waxay yidhaahdeen maa maa zilnaa fii ziyaadatin maba kaan maba ka zuulin weli ziyaadaan ku dhex jirnay yidhaahdeen ziyaadada kale maxay tahay ziyaadaan ku dhex jirnay marka cusmaan waa karbaashay ninkan xadulkhamriga waa ka oofiyey wa darabahu cusmaanu cusmaan wuu garaacay alxadda xadkiibuu garaacay idaa shariba alkhamra markii uu khamrada cabay walaalnimo iyo uguma naxariisan yacnii abu daawud waxaan hadalkan wuxuu keenayaa waxay tahay dad badan baa waxay yidhahdaan cusmaan waa eex badnaa qaraabadiisa u eex badnaa nin eex badan buu ahaa ayb wax jira ma aha marka wax aan sharci ahayn cusmaan qaraabadiisa ma uunan siinin ayb ninku marka hadduu qaraabadiisa maalkiisa ka xiriiriyo ama jeclaado ama uu yacnii wax bannaan uu ku waxeeyana laa ba'sa dhib ma leh ayb ninkan marka waxaan markuu sameeyey waa casilay waana garaacay xadkii marka waa ku dhuftay قال xدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أنه أن رsuuل اللh صلى اه علي وسلم qاala يومa فتحi مكة نبg waxau yidhi maalintii maka la furtay أربcaة أفر laa أؤmiنهم ma أmmaan gelinayo فيi xilin xiliga dhexdiisa walaa xaramin iyo xaram dhexdiisa toona xaram iyo xilli midna ku deymaayo afar fasamaahu wuu magacaabay qaala waxa uu yidhi waqaynatayni laba naagoodoo heesi jiray kaanataa limiqyas u sugnaaday dayb nebigay cay jireen marka faqutilat ixdaahumaa middood waa la dilay wa uflitat ilukhraa middii kalena waa la fakiyey faaslamad tay carartay oo meel gashay bay soo islaamtayay timid marka ayb xadiidkanna marka waxaa laga qaadanaa naagaha in la dili karo hadday kufri zaa'ida la imaadaan nebiga caydiisa iyo waxyaabaha yani kufriga ziyaadadaa waxaasuu keenaya oo ibnu taymiya wuxuu deliishadaa faqaatiluu a'immata alkufri wuxuu leeyahay saaruu a'immata alkufri lisabbihim wa lidacnihim fi ddiin cayda iyo dacniga ay diinka ku hayaan ayay a'immata alkufri ku noqdeen oo naag waayo marka layskagama daynayo waxaa kaloo laga qaadana xaramka in lagu dile in xataa nebigu uu xaramka in lagu dilo sidaa uu yacnii amray waa saacaddii marka u bannaanayd dabcan nebigu waa ka yidhi saacad baa la ii xalaaleeyey inaan ku dagaalamo xaramka wixii kale marka ma lagu dili karaa mase laguma dili karo in la bixiyo inta la qabto bannaanka lagey lagu dilo qaala abu daawuud lam afham isnaadahu isnaadkiisa ma aanan fahmin buu yidhi min ibni اlcalaa ibnulcalaa xaggiisa kama aanan fahmin kama uxibu sidii aan rabay dabcan wuu fahmay laakiin sidii uu rabay sidii aan jeclaa uma aanan fahmin bu qaala xadaana alqacnabiyu can maalikin can ibni shihaab marka naagahan nebigu islaam uma bandhigin haddii la arkaa la diliyo biduun iyadoon islaam loo bandhigin maxalushaaki meeshaa qaala xadaana alqacnabiyu can maalikin can ibni shihaab can anas bni malik ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebiga dakhala makata maka ayuu gala caama alfatxi sanadkii maka la furtay wa calaa ra'sihi madaxiisana almiqfaru koofi bireed ay tahay ziyaadadan waxay yidhaahdeen maalig baa la tafaruday laakiin sax maahanoo maalig hayrkiina waa wariyeen laakiin sanad saxiix ah oo ruwaaddi a'immada waaweyn ay ku wariyeen ma jiro hayra maalig maahan sidaa haddii la dhaho waa fiican tahay laakiin haddii la yidhaha maba la werinin ilaa maalig unbaa wariyey abu bakr ibnulcarabi iyo waxaa aad iskugu ula murmayda culammadii berigiisii joogtay oo wuxuu yidhi maalig inuu la tafaruday iska daaye kow iyo toban dariiq ayuu ku yimid yidhi xadiidkan oo maalig yacni la siman ayb kow iyo toban dariiquu ku yimid marka mmaka maahan buu yidhi marka min afraadi maalig markaasay waxay yidhaahdeen ken kow iyo tobanka dariiq marka kow iyo tobankii dariiq ma keenin isagana bacd alculamaa marka waxay yidhaahdeen wuxuu u keeni waayey shaqab ayay ka badiyeen shaqab iyo rabsho iyo yacni mujaazafo iyo waxbay u nisbeeyeen ibnu xajara laakiin wuxuu yidhi annukat calaa kitaab ibni salaax iyo xataa fatxiga kow iyo toban dariiq sax waayuu yidhi waa ku timiduu yidhi abubakar ibnu carabi siduu sheegayo wuuna ka idilaac badnaa dadkii diiday bal wuxuu yidhi wa ana asiidu laba dariiqoo kalean kusii daray laakiin haddii la dhihi lahaayuu yidhi dariiq oo a'immadii xadiidkoo hiqaada oon maaligkiisa ahayn ma jiro saxay ahaadeen daa'iman marka cibaaraadka aad ee loo taxriiriya haddii kale qofka baxaru ku gelayo wax aan la taxriirinin haddii layska tuuro waa khatar falamaa nasacahu markuu siibay marka koofibiraadka iska bixiyey ja'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala waxa uu yidhi ibnu khaal ninka ibnu khadal la yidhaha mutacalliqun wuxuu ku dheggan yahay biastaari alkacbati kacbada maradeeda kacbada daaheeda ayuu ku dheggan yahay ninka ibnu khadal ahaa faqaala nebigu waxau yidhi iqtuluuhu dila bartaasu diloy islaamka loo bandhiga ma usan dhihin kufri ziyaado ahuu qabay marka dadkii kaleba nebiga abuu sufyaan iyo nebiga la dagaalamo uxud iyo tay isku dhigeen la ogyahay waa iska daayey maxaa yeele kufrigiisa kufri iska asalo ahaa ziyaado uma wehelinin isaga kuwan laakiin kufri kufrigooda doqonnimaa u wehelisan kuwa marka iyagu waxaa weeyaan birtaa kacbada iyagoo ku dhegganuu nebigu sidaa yidhi marka ma la dhihi kara nebiga naxariistiisii iyo waa ra'uufun raxiim iyaa la yidhi maxaa dhacay sidaanuu raxiim ku yahay nebiga calaih isalaatu wasalaam ayb maxaa yeele midkan oo kale xugunkiisu insaa la yeelo waa kuwo kalaa cabsanayo waana sidii loogu talagalay faima tafqafannahum fi اlxarbi fasharid bihim man khalfahum lacallahum yadakaruun kuwa kalaa ku cabsanaya kan haddii markaa markacayda nebiga dheeldheel ma ah faqaala waxau yidhi iqtuluuhu dila qaala abu daawuud ibnu khaطl ismuhu cabdullaahi wa kaana abu barzata alaslamiy qatalahu abu barzata alaslamiy ayaa dilay وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه